warniyahow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuuriso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
warshada isbuunyada ee dubai raad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idideedaalkii iyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada dubai dug markaad tiraada raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaa dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adnahoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shil iska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadha carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
waxaan rabaa meeshaan een, waxaad la socotaan in dalka uu ku jiro dagaal ee, lagu ciribtirayo khawaarijta oo weliba si xooggan uga socdo deegaanada hirshabeelle iyo galmudug madaxweynihii uu ku maqan yahay muddo bil ah maanta marka laga fiiriyo shantii bisha ayay ahayd markuu dhusmareeb ka degay bishii hore een, iminkana oo maxaas shalay yimid Ee, intaasoo abaabula oo tuutaha u gashtayna waxaa weeyaan in dagaalka khawaarijta ee, lagu ciribtiro Een, waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inaan ugu baaqno een, inay dagaalka qayb qaataan runtii waan ku ammaanayaa een, eh, guddoomiyaha gobolka banaadir eh, tallaabada uu qaaday in khidmadda eh, shaqaalaha qayb ka mid ah ee, uu ugu tabarucayn in ay dagaalka uga qayb qaataan sidaasoo kaleeto ee, waxaan ugu baaqayaa een, guddoonka golaha shacabka een, annagoo xildhibaano dhowrana ajen- ee, soo jeedintaas waan wadnaa guddoonku in uu asagana ku dhiirado in xildhibaanada ee, golaha shacabka ay gunnadooda een, qayb ka mid ah een, ay ugu tabarucaan in ciidamada lagu garab istaago oo garab istaag loogu muujiyo een, shaqaalaha weynaha dowladda iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo dhanna waxaan rabnaa inay iyagana si isxilqaana u- ugu tabarucaan een, bilahan adag ee uu ku jira ciidanku uu uu ku ciribtirayo een, khawaarijta waxaad ogtihiin een, khawaarijtu waxay ku jirtaa rafashadii ugu dambeysay rafashada ugu dambeysana ee, dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u qaataan in cadowga loo jabay taas ma ahanin maadaama ay rafashadii ugu dambeysay samaynayaan wax kasta oo awoodooda ayay samaynayaan marka waxaa la rabaa in loo babac dhigo ee la iska kaashado ee sidoo kale waxaan rabnaa culammadu in ay- ay- ay doorkooda qaataan oo ay maaragtay baraarujiyaan sida ay waajib u tahay in la, in la garab istaago een, ciidamada dowladda sidoo kaleeto waxaad ogtihiin walaalayaalow annaga een, dowladaha shisheeya oo kaalmeynaya wakhtigay leeyihiin Een, si kastoo ay maaragtay noo kaalmeeyaan waxaa la rabaa annaga gudaheenna inaan awoodda ugu badan aan iskaashano waxaad la socotaan afganistan maraykanku dhowr boqol oo ciidan uu mushaar siinayey intaasoo diyaaradooday lahaayeen intaasoo qalabay lahaayeen sidaasay tahay waa ku guulaysan waayeen maxay ugu guulaysan waayeen waxaa weeye dadka reer afganistan iyo hogaankooda iyo madaxdooda iyo shacabkooda ayaan u diyaarsanayn inay dowladnimadooda u istaagto taasaa ugu dambayn keentay in ay adduunkii u soo gurmadana ka tagaan waxaan u baahannaha inta adduunka soo gurmadana garab taaganya oo niyadda noo haayo oo cadowga in eh, ay naga caawiyaan ay diyaar u yihiin inaan annaguna wakhtigaas ka faa'iidaysanno oo aan adduunkuna naga quusan annagana ana iska quusan ee aan u wada istaagno guntiga dhiisho iskaga dhigno cadowgaas waa jabayaa waana jabay deegaano badanna waa laga xoreeyey maalmaha inta yartaa oo sadbaaga yarkaa oo dhacay inay cashir noo noqoto horena loo wada aado aan la niyo jebin iskaashigaasna aan xoojinno intaasaan rabaa inaan u baaqo shacabka soomaaliyeed guud ahaan waana mahadsantihiin waxaan rabaa inaan eh, si aad iyo aada u bogaadiyo howlgallada ciidamada xoogga ee dalku ay ka wadaan guud ahaan dalka gaar ahaan goobaha eh, maxaa la yidhaahdaa galmudug iyo hirshabeelle ee argagixisada isku food saareen waxaan bogaadinayaa runtii eh, geesinimada iyo naftihurnimada askarteenna qaranka Eh, waxaan leeyahay ilaahayna wuu idinla jiraa annaguna wuu idin garab taagannahay garab taagga dowladda iyo guud ahaan eh, maxaa la yidhaahdaa dadka siyaasadda ka shaqeeya waxaa ugu muhiimsan ood ka garan kartaan sida ay uga go'an tahay dowladdan in ay argagixisada ka xorayso eh, dhulkan soomaaliyeed guudk- gu- guud ahaantiisa sida madaxweynihii jamhuuriyaddu uu hadda ugu maqan yahay muddo bil ku dhow furimihii dagaalka uu joogo waxaad ogtihiin laba beri hadda maxaas inuu u hurdo arrimaha waxaan aad u bogaadinayaa runtii madaxweyne xasan sheekh sida geesinimada leh ku dhaca leh ka go'naanshaha leh ee uu arrintan uga shaqaynayo waa arrin runtii la rabay wakhti hore inay inay bilaabato waa arrin aan isleeyahay way ka mudan tahay waxyaalaha badan oo aynu ku muranno oo maxaa la yidhaahdaa siyaasadda leh iyadoo oo aanu inoo diyaarsanayn garoon aan kubad ku cayaari karno haddii aan isku qabsanno rifriiga iyo iyo kooxda kooxuhu siday u kala baxayaan waxaan isleeyahay waa ku ceeboobeena waxa weeye siyaasad lagama shaqayn karo iyadoo aan la helin nabadgelyo siyaasad lagama shaqayn karo iyadoo aan cadowga dalka laga xorayn waxba iskuma qabsan karno ama isuma is- wax ma kala sheeg sheegan karno innaga oo koox kooxa yaryar ina ku dhex jiraan oo ina ka afkaar duwan oo ay dalkeennii iyo dadkeenniiba kala qoqobayaan waxa weeye arrin runtii eh, bays u ah dowladnimada soomaalida ee la rabo markaan waxa weeye in ay in ay wax iska bedelaan oo ay noqoto mid kuwa adduunka u eg ayuu madaxweynuhu runtii u qalab qaatay tuuto u xirtay baadiye iyo b- b- buur iyo bannaan iyo geed hoosti u saaran yahay xildhibaana ahaanna runtii annaga boqolkiiba boqol waxaan la garab taagannahay codkayaga waxaan la garab taagannahay cawdkayaga waxaan la tar- garab taagannahay wax kasta oo culaysa oo aanu ku xoojin karno halgankiisa madax eh, maxaa la yidhahdaa la dagaalanka argagixisada waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa madaxdii dalka hore u soo maray iyo kuwii maxaa la yidhahda dadka waxgaradka dhammaantood sida uh, aan kala har kalahayn ee ay isugu raaceen in ay iyaguna maxaa la yidhahda ay bogaadiyaan kuna taageeraan madaxweynaha Eh, waxaan kaloo aad iyo aad u codsanayaa oo aan rabaa maalmahan oo kale inay ina ka yaraato kala aragduwanaanshaha siyaasadda ma joogno wakhtigii aynu siyaasad ka hadli lahayn ma joogno wakhtigii waxyaalo yaryar aynu isku hayno aynu isku xiximin lahayn ma joogno wakhtigii aynu aynu eh, iskala faquuqi lahayn ama isburobagaami lahayn ama halgankeenna dhaawici lahayn waxay joogtaa maalintii la rabay inaynu halgacan noqonno maalintii ay ahayd inaan saf noqonno maalintii ay ahayd in aynu runtii dadaalka ilaahay duqii dadka u weynaaba uu- uu tusiyey oo bannaanka u joogo innaga inteenna kalena aynu ku raaci lahayn marka aynu kuwaa ka soo jeensanno wixii siyaasadda iyo isjijiidkeeda iyo eh, kala gurgurashada hadda intii markaa aan isku aragtay ahayn wayba u bannaan tahay laakiin inta ka horreysa waxa weeye waxay inoo joogaysaa meeshaa ah hal gacan yad waaxid oo aynu cadowga kaga hortageenno niyad waaxida oo aynu runtii ku midaysannahay sida aynu u dagaalameenno saxaafadda xataa maanta oo kale waxaan ka codsanaynaa ma aha maalmihii wax lakala waxa weeye meelaha sheelsheelasha wax laga soo saarsaari jiray saxaafadda waa uga mahad celinaynaa inay arrimahan oo kale ay aad aad runtii eh, waqti u geliso waxaan kaloo uga mahad celinaynaa in ay ciidanka iyo guulihiisa runtii iyaduna sidaasi la mida ay baahiso oo ay ummadda soomaaliyeed iyo adduunweynahaba tusto awoodda ciidanka aan haysanaa inta ay leeg tahay ee inoo dhisan halkan waxaan rabnaa inaan een, een, kaga hadalno dagaalada uu waddanka ku jiro looga xoraynayo khawaarijta meel fiicanna marayo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda dhan iyo baarlamaanka iyo dadka shacabka ee soomaaliyada dhanna waxay maanta u taagan yihiin waxaa weeye in khawaarijta waddanka laga sifeeyo meelaha yaryarka ah ay ku hareen waxaan rabnaa inaan ku bogaadinno madaxweynaha een, arrinta uu qaatay tuuta inuu xirtay inuu tegey waxaa weeye furinta dagaalka inuu ku jiro xafiiskiisii uu ka maqan yahay bil iyo wax ka badan aad iyo aad arrin ee, loogu bogaadiyo weeye marka koowaad een, madaxweynaha marka labaad waxaan rabnaa inaan aad iyo aad u bogaadinno u ammaanno sharafta iyo karaamaday leeyihiinna aan muujinno ciidamada een, geesiyaasha ah ee soomaaliyeed maalin walba u dhimanayo u dhaawacmayo qaraxaas iyo waxa weeye ka dulboodayo een, wakhti dheerna soo waday dagaalkan iyo jihaadkan lagula jiro khawaarijta waxaan leenahay garabkiinnaan taagannahay meeshiinna ka wada ummadda soomaaliyeed hadday mas-uuliyiin yihiin iyo hadday yihiin waxa weeye shacabba way idin garab taagan yihiin way idinla dhimanayaan way idinla dhaawacmayaan way idin garab soconayaan xildhibaanada waxaan ugu baaqayaa nin walba inuu deegaankiisa xoraysto nin walba inuu tago deegaankiisa nin walba inuu tuutaha xirto nin walba inuu ka garab dagaalamo ciidanka inuu ka garab dagaalamo ayaan waxaa weeye ugu baaqaya waxaan rajaynayaa een, in la soo gebagabeeyo mar dhow waxaa weeye qaybta ugu horreysay in la soo gebagabeeyo wejiga ugu horreeyey ee la dagaalanka khawaarijta in la soo gebagabeeyo oo mar dhow la geli doono si gooni ahna aniga iyo xildhibaano kaleba u khusayso wejiga labaad si deegaanada waxaa weeye dhiman oo ku jira gacanta khawaarijta looga bixiyo ee looga xereeyo intaasaan dhihi lahaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله آه، maanta ay taariikhdu tahay afartii bishii sagaalaad labada kun iyo labaatan iyo saddexda waxaan taliska qaybta booliiska gobolka jubbada hoose kusoo bandhigaynaa niman burcad ah oo caadeystay in ay baartaan ama dhacaan shacabka ku nool magaalada kismaayo nimankaasi waxa ay ku hubeysan yihiin bistoolado waxaana lagu kala magacaabaa maxamed ismaaciil ciise iyo cumar daahir ciise waa laba nin oo dhallinyaro ah oo ah dadka ku nool magaalada kismaayo kuna dhashay labadaas nin waxay ku hubeysnaayeen laba bistooladood oo ay ku baaranayeen dadka waqtiyada habeenkii ah waxaa ilaahay mahadiisaa in isbuucyadii haddaan soo dhaafnay ay socdeen howlgallo ay ka wada shaqaynayeen ciidamada amniga ee magaalada kismaayo kuwaas oo lagu baacsanayay dhammaan tuugada waqtiyada habeenkii ah dadka maxaa lii jira magaranaysaa dhacayso iyo kuwa al-shabaabka ah waxaa suurta gashay een, labadii bisha sagaalaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka in maxaa lii jira magaranaysaa gacanta lagu soo dhigay maxamed cusmaaciil ciise oo ku hubeysan bistoolad kaasi oo dhac ka geysanaya xaafadda kibora ee magaalada kismaayo waxaa soo qabtay ciidanka booliiska oo howlgal ka sameynaya xaafadaasi gacanta lagu soo dhigay bistooladana ay tahay midaan idin muuqata ninkaa dhallinyarada ah iyo nin kale oo baxsada oo la yidhaahdo cumar daahir ciise labadaasni waxay ku hubeysnaan laba bistooladood bistooladihii mid ka mid ah waa midan aan hadda gacanta ku hayno Ee, ninkii kalena gacanta ciidamada amniga uu ka baxsaday waxaan rajaynaynaa asagana sida ugu dhaqsiyaha badan inaan soo bandhigi doono kanna waxaan rajaynaynaa in la marin doono waxa uu mudan yahay ee ah in sharciga la waafajiyo waxaan horgeyni doonaa maxkamadaha waxaana loo gudbin doonaa hadduu ilaah yidhahdo maxaa la jirma goobaha cadaaladda Een, waxaan kaloo sheegayaa dhammaan ummadda reer kismaayo in ciidamada amniga ay muuqato shaqada ay qabanayaan habeen iyo maalinbo ciidanka waxay u taagan yihiin badbaadada shacabka iyo waajibaadkii la faray u igmatay ummada madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland in maxaa la jira amniga ummadda reer jubbaland si maxaa la jira magaranaysa wanaagsan looga shaqeeyo sida aad arkaysaan shaqadii ciidamada waa taasi muuqata way mana joogsanaysa way sii soconaysaa sida wadajirka ay u wada shaqaynayaan ciidamada amniga iyo isu dhawaanshaha leh ciidamada ay u wada shaqaynayaan ayaa suurtagelisay in tuugada meel ay ku baxsadaan la waayo waxaan rabaa dhammaan cid walba oo ku howlan inay faldambiyeed ka geysata gudaha magaalada kismaayo noocu doonaba ha ahaadee inay ogaadaan in aan ku fiirinayno indha kuwooda ka- maxaa la dhihi jiray markaas ka dheer ciidanka amnigana uu si maxaa la dhihi ka foojigan ayaga sida ay u shaqaynayaan uu u shaqaynayo ayna ku guuleysan doonin waxa ay doonayaan inay sameeyaan Een, cid walbana waxay kasoo hormuuqan doontaa ee, idaha cadaalad bay kasoo muuqan doontaa maxkamadaha ayaa la geen doonaa sharciga maxaa la dhihi jiray markaasa iyo faldambiyeedka ciqaabta ay galeen faldambiyeedkeeda ayaana lagu soo oogi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo
cam ahaan bulshadayna ay cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasina hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow kuladnaan dhakhaatiir cilmilo cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walba ay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabka cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka uu ku jirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac xeegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tare biyaano ama wixii faahfaahinta si dheer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay xaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimalana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwadiisa sariirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar mango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaanka qamar mango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar mango gacantaada ku شراب qaado الحب يعرف بالمذاق
waxaan salaangaaray qadarin oo aan u dirayana waxaa weyn ciidamada qalabka sida iyo dhammaan xoogga dalka soomaaliyeed oo furamaha ku jira dadaalka ay hayaan ayaa mahad aan rabn u celiyo iyo iyo ammaan waxaa kaloon salaamaya isaga aan ammaan u jeedinaya waa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed xus- mudane xasan sheekh oo sida dhiirada leh oo mashruuca kan oo la dagaalanka argagixisada in cariga laga- cariga laga suuliyo ama laga tirtiro uu u bilaabay iyo sida uu hogaaminayo gacanna dowladdii uu ku wado gacanna uu dagaalka ku wado taas aad ugu ammaanaya waxaa waye waa dhiiro oo gaar ah oo aan eh, u aqoonsanahay inuu hogaamiye dhiiran yahay ayaan- aan u- aan u qirayna Ah, xoogga dalka soomaaliyeed waa muhim shacbiga waxaan u baahannahay inuu si fiican u fahmo dowlad iyo jiritaankeenna waxay ku xiran tahay inaan haysano xoogga dalka lianno dowlad kasta waxay ku duushaa laba baad bay ku duushaa shimbiraha laba baad bay ku duulaan dawlad laba baad bay ku duulaan dowladahan waxay ku buush- ku duushaa waa laba baad labada baad ay ku buusho waa maamul wanaagsan oo tifaftiran oo daafuran iyo ciidan oo difaaca labadaas waa labada baad ay ku duulaan marka ciidankan yaan la magaciisi eh, qadarintiisii hala ogaado iyo mudan waxuu mudan yahay iyo waxa uu noogu fadhiyo annaka jiritaankeenna ma jiri karayno mana jirayso dowladda soomaaliyeed haddii uusan dowladda xoog- ee xoogga dalka soomaaliyeed ahayn dal dhisan oo difaac diyaar u ah oo qalabaysan oo ayagana ayagana daryeelan ayaa loo baahayay saas daraaddeed mahad gaaraan u jeedinaya iyo ammaanba ciidamada qalabka sida iyo yani xoogga dalka soomaaliyeed oo farantaa ku jira iyo dagaalan ku jira dhammaan waxaan u- waxaan u sheegaynaa in maarata aan abaal idinku hayno howla aad haysaan difaaca dalkiina iyo dadkiina iyo ummaddiina iyo dhulkiina ayaad ku jirtaan soomaaliya maanta waxay leedahay laba cadow cadow oo shisheeye oo noo tashtay na darsay si qoto dheer noo darsay na fahmay wuxuu diidan yahay wuxuu ogaaday in maarata aan- waxaan waxaan noqon karno aan meesha aan gaari karno ayuu ogaaday wuxuu noo diiday oo ka shaqaynaya waxaa waye inaan noqonno wax aan noqon karno ayuu noo diidan yahay cadowga kalena waxaa weyaan cadowgan gudaheena ah aad baan uga xumahay in laba dhinac saysanay laba soomaaliyeed dadka dhimanaayana ku ku dhimanaya ee laba soomaali ay yihiin oo annaka ay naga dhimanayaan cadowgan gudaha oo ama garga- argagixisadan oo maanta khu- khawaarijtan loo yaqaano oo banaankaas istaagay oo diin ayaan ka shaqaynaa leh aniga ma haysto uma qabo waxaan inay diin iyo dagaal ay ku jiraan waxaa weeyaan argagixiso waayo waayo diinta haddii ay tahay in la hormariyo in la dhowraariyo in lagu dhaqmo dhaqankeeda la xoojiyo hadday tahay dastuurkeena ayaa wuxuu farayaa in dhammaan shuruucda soomaaliya lagu dhaqaayo iyo howlaha lagu dhaqaayo waxaan shareecada waafaqsaneen lama soo saari kara ku taal qofkii dagaal raba meeshaas ku iman kara oo oo ilaalinayo oo marta een shuruucda la ilaaliyo dagaal maskaxeed ayaa loo baahan yahay oo- iyo dadaal maskaxeed la galo lama baahna maanta in da- shacbiga qori loo qaato oo nabadda loo diido xasiloonada loo diido dhiiggiis la banaysto wax bannaan ilama aha taasi waxaa ku dhaqma ku dhaqma waa dadka oo- calaamooyinka argagixisa lagu yaqaano waa saddex ay ku dhaqmaan tabta horeysa waxay sameynayaan dadka waxay geliyaan argagax iyo cabsi ay ku abuuraan Ma- tallaabada labaad ay qaadayaan waxaa waye markaas inay martaa indoctrination ay ku sameeyaan yani ma- mabaadi'i wax qashinka ay ay wataan ay maskaxdooda ku geliyaan dadka kabacdan ay xukumaan argagixisa marka inta aan u jeedin hadda oo khawaarid ay ku dhaqmayaan waa saddexdaas ma aha tan martaa ee- tan haddii la rabo in diinta la adkeeyo oo la socodsiiyo waxaa dastuurkeena uu sheegayaa in uu u hogaansamayo kuliyaat alkhamsa ama ujeedooyinka waaweyn ee shareecada oo ah diinta nafta caqliga nasalka iyo maalka iyo milkiyadda shantaas ayaa la rabaa in la horumari lagu dhaqmo lana adkeeyo shantaasina ma dhaqa yani kuliyaat alkhamsa la yidhahdaa waa dhammaan shareecada ay ku- shan- shanta tiir ay ku dhisan tahay shareecada islaamka ayaa taan la yidhahdaa oo markhaati wax iga ah ee culammada ayaa fasiraadeed igaga fiican laakiin shantaasaa laga yaabo saddexdana shanta ayadana ana waxay waxay u baahan yihiin saddex aan laga maarmin in la dhowraaro la dhowraariyo lagu dhaqmo la hormariyo saddex arrimood kale u baahan tahay waxaa waye tan u horeysa waxaa waye xorriyad qofku inuu xor yahay marka haddii ummadda xorrinimo laga qaado oo marta la la cadaadinayo la argixinayo waxama samayn karaan taas wax la xalaalaystana ma aha xorriyada loo baahanya tan labaad xigta waxaa waye waxaa loo baahaya cadaalad sa- tan saddexaadna waxaa waye wixii aad fulinayso si raxmad leh inaad ugu fuliso dadka maaha inaad argagax iyo xoog iyo qori iyo sangilis ayaan ku fulnaa aad tiraa taas waxaa weeyaan cabsi lagaa qabso lagaa cabsanayo noqonaysaa laakiin qadarin lagu hayo ma jirto saa daraaddeed soomaaliya ogaada arrinta meesha socoto waa argagax saafi ah wax kale la jiro ma jiraan ummaddan dagaalamaysa oo na- marata shacbigan kacay oo gacan garab istaagay eh, maxaa la yidhaahdaa ciidankeena dagaalamaya waa ku ammaanan yihiin ku- soomaaliya markaan tii hore aad taqiineen ma aha way soo kacda waa buraaragtay oo indheeda waa furtay lama khiyaamayn karo hor meesha u socotana waa taqaanaa meesha ay ku gaaraysan waa taqaanaa si ay ku gaareen waa waa taqaanaan kalitalis iyo qashinkan kale waa laga soo gudbay waa diidnay waa la diiday iyo waxaan kale oo isgardarada ah oo la- marta xagga diinta laga soo kala caqiidadeen dadka soo horjeeda ma okolin kalitaas dadka soo jeeda ma okolin gardarro ma okolin goobta aan rabno iyo goorta aan rabno iyo goolka aan rabno inaan gaarno oo dalka aanan ku horumarino waa gaaraynaa insha allah wax dhibaato ah ma jiraan marka waa waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan mas-uuliyadda maanta ja- tala- taala socoto waxaa weyaan mas-uuliyad guud waayo mid gaara ma aha waa mid guud mid shaksi ah ma aha waa mid oo soomaali maxamed oo dhan ay ku guuleysan karto ama ay ku guuldaraysan karto saa daraaddeed qof walba waa inuu qeybtiisa ka qaataa mas-uuliyaddaasi qaataa culammada waa inay qaa- meeshooda qaa- qeybtooda qaataan Eh, maxaa la dhahay dhalinyarada haweenka dhammaan siyaasiyiinta in la- la- maxaa la dhahay, in la- la iloobo wixii khilaafad dhexdooda ku jiray loo kaco labadan cadow aanu leenahay oo kan shisheeye iyo kan gudaha labadaba ma qarinayo kan shisheeyena waa jiraa yaan laysu dahdaahin waa jiraa dad aan rabin soomaaliya inay hor u kacdo oo saan ay ku jirto waa jiraan oo madow iyo caddaanba leh aan saa u ogaan saa daraaddeed hurdada ha laga kaco shacbiga waa yani lama khiyaamin karo maalin walba khiyaam khiyaam waa soo dhamaatay kuwa ku riyoonaya inay meesha eh, kursi isku dhejiyaan iyo waxyaalo kale ku joogaana ayagana ha iska allaabaan soomaaliya waa kasoo kacday waa kasoo gudubnay arrintaas sida uu madaxweynaha sheegayna waa ku ammaanan yahay hadduuba fahmay oo uuna ka shaqaynayo waa ku ammaanan waan ku garab istaagaynaa waan ugu helinaynaa insha allah Ah, intaa ka sokow ma rabo inaan hadal ku dheeraado ha la kaco ha la tooso mas-uuliyaddiis qof walba ha qaato annagoo dhan oo diyaaran u nahay in nafta la horay u baahantay maanta waxay joogtaa nafta la horo siyaasiyiintana waxaan ka sheegay xildhibaan ka bilow wasiir dheh wax alla wixii siyaasad kal ku jira ama wax ku raadinaya siyaasadda siyaasad tii lagu raadinayay tan ma aha tan waa tii martaa mas-uuliyadda la qaadanayay siyaasadda meesha lagu raadinaya waa meel kale laakiin maanta dagaalkaa lagu jiro wax oo promotion lagu samaysanayo political promotion qof ku samaysanayo ma aha waa xil guud la iska rabo waajibaadka muwaadinka waxaa ka mid ah goorahan oo kale in maaragtaa uu dhiisha xirto maaragtaa tabartiis inta ah hii iyo hiil iyo hoo iyo nafhuridba ayaa looga baahan yahay aad iyo aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dadkaasoo dhan waxay u socdaan dadkaasoo dhan waxay u socdaan inay tusaan inuu shacbiga reer soomaaliya ciidankiisa qaranka u garab taagan yahay waxaana aad iyo aadna idinku mahadnaqeena idinku goorneyna intii koo intii jeero ay keenteen guul mar kasta waana soo tahdiyan jiro maanta waqtan dhacdayna waxa weeye waa qadar ilaahay qadar ilaahay nabi maxamed calayi salatu wasalaam waa ogtihiin oo yooma uxud oo maalinta toddobaatanka asxaab laga dilay oo xamsa ku jiray radiallahu canhu isagoo beder guulaystay markaa waxaan hubaa inaan guuleysan doono insha allahu tacaala inagu dulmi samayn mayno laakiin xaq waxaan u leenahay si waddan kasta uu leeyahay xaq inuu xuduudiisa u sugo oo midnimada qarankiisa iyo midnimada da- da- dhulkiisa u sumeeyo waana naqaanay inagu inta jeero dagaalanteen marna laga kuma xaman inaad tacaddi tacaddi ama maxbuus ha ahaado ama mid ha ahaada aan ku samayn jirnay maxaabiisteenu qabanay waa adiga arkeenoo shacbiga xitaa u geynayay hadiyadu maanta markaa inay niyad jabtaan maaha shacbigeen reer somalilandna waxayna u noqotay weye kabkoob waad ogeydeen sagaal iyo siddeetankii waxaynu laynaga saareen burco july snmt waa ogeydeen dhacdii ka dhacday meesha odhan jiray lagu lixle lagu dilay bacduuri bacduuri waan ka soo kaban guusha inaga helay ana mar kasta inagu xaq baynu ku dagaalanaa marna xaq daro kuma dagaalano magaalada maanta laascaanood markii la qabtay shan iyo toban sana ka horow wiil ka bacdi baan tegey sidii maalintaa ahayd iyo maanta sidii dadkaa loo lugooyey faraq weyn buu dhexeey ciidamadoona shan iyo toban sana joogeenoo weligood lagama soo sharax dhibaataa dulmiga ma naqaano imankaa waan iska ilaalinaa dulmiga waxaan idinku bishaareynayna inay guusheedi doona biidnillahi kariim shacabka reer somalilandna uu ina wada taageersan yahay xaqna waxaanu u leenahay waddan waad ogtihiin etoobiya inta jeeraynu damcanayno isir ahaan iskugu keenno soomaalida afar iyo lixdan kaa ku dagaalamo toddobiyo toddobaatankiinu qabsan gaarina quwadii adduunku dhan ba iskugu keen tagnay xuduuddeynu waa xuduudaha adduunka ka mid xuduudaha xuduudaha kale ee kenya inoo dhexaysa iyo etoobiya dee malaa'igmay sameyn taa kenya samaysan kun iyo sideed boqol iyo shan iyo sagaa sideetankii ayaa xuduudda afrika la sameeyey xaq baynu u leenahay waynu tegi doonaa insha allahu tacaala shacbigeenu reer laascaano waa shacbigeenii iswada dhalay shisheeyaa ku soo duulay in baynu iska qaadno iyagana waxaa leeyahay garaadada maanta ay guri inoo dhan tahay midna ma inoo inoo bilaabaysaa shisheeya iska saara gogashii nabadda somaliland sayn u quruxsananahayn somaliland la wada leeyahay cadaalad ku dhisan sida sharcigeenu sheegayo aan ka wada shaqeyno laakiin ma ogolaanayno wadana ma ogolaanayo in wadankiisa dhexdiisa maamul kale laga sameeya taas wax suuragelaya maaha saasaan idinku burinayaa insha allahu tacaala taliyayaal aada iyo aad baan idinku mahadnaqinaa shacabka reer somalilandna gudiya dib waxaan idinka sidnaa hambalyo iyo duco ilahay garabkeen haggana subxaana wa tacaala
dhaaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu sakhiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama soorye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidana kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo evc balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
dowladda hoose ee xamar waa mid ka mid ah hay-adaha ugu dhaqaalaha badan ee soomaaliya adeegyada canshuuraha dadweynaha gaadiidka ganacsiga iyo kaalmada caalamiga ee lagu horumarinayo kaabayaasha caasimadda ayaa ka dhigaya isha ugu maaliyadda badan dalka marka laga soo tago federaalka qiyaastii lacag laba milyan iyo bar oo doolarka maraykanka ayaa bishii qasnadeeda uga baxda mushaar iyo gunnooyin tusaale duqa magaalada waxa uu qaataa toban kun oo doolarka maraykanka ku-xigeenadiisa midkiiba lix kun ayuu helaa shan dug magaalo oo horena midkiiba waxaa la siiyaa lacag dhan shan kun oo dollarka maraykanka iyo mushaaraadka bilaha ah ee agaasimayaasha ah oo gaaraya kun iyo laba boqol gudoomiyaasha degmooyinka laba kun ku-xigeenada toddoba boqol halka madax qeybeedyada yihiin boqol iyo shaqaalaha hoose oo leh dhowr darajo sida toddoba boqol shan boqol afar boqol ilaa laba boqol iyo konton oo ay qaataan gabdhaha nadaafada wadooyinka shalay ayuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale uu sheegay in mushaarka shaqaalaha gobolka banaadir ee bisha seteembar waxaan ugu deeqnay taageerada howlgalka dalka looga saarayo al-shabaab waxaan rabaa inaan maanta hortiina ka ballan qaadno shaqaalaha dowladda hoose iyo gobolka banaadir bishan sagaalaad mushaarkooda waxay ku taakulay doonaan cadowga la dagaalanka khawaarijta ciidankay ku taakulaynaayaan bishaan waxaanu huraynaa naf iyo maal ra-iisul wasaare ku-xigeenkana waa la joogaayo waxaan rabaa inaan ugu baaqno shaqaalaha dowladda ee shanta kun kor u dhaafaayo iyo golayaasha wasiirada ee heer baarlamaanka inay mushaarkooda bilbil ayagu ay bixiyaan ay xagga u jiheeyaan waxaan kaloo rabnaa inaan idiin sheegno guddoonku maanta maruu jiray wuxuu go'aamiyey labada arrimood midda ah mushaarka bishan inuu wareejinayo iyo midda ah dalkaaga ku dhisa hal doolar waxaan u wareejinaynaa ugu hiili dalkaaga hal doolar la dagaalanka xuraynta dalka kelmadaas uu duqa magaalada
الرحيم ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare iyo wafdigii ballaarnaa ee uu hogaaminayay ayaa galabta soo gaaray magaalada tandooxa ee caasimadda dalka qatar ra-iisul wasaaraha oo xubnaha wafdigiisa ay ka mid yihiin wasiirada arrimaha dibadda maaliyadda amniga gudaha waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa booqasho saddex maalmooda ay ku joogi doonaan dalkan qatar kadib markii casuumad rasmi ah uu ra-iisul wasaaruhu ka helay dhigiisa wadankan sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al thani waxaa labada dhinac ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka iyo iskaashiga qotada dheer ee u dhexeeya labada wadan ee walaalaha ah ee soomaaliya iyo qatar waxaa sidoo kale laga wada hadli doonaa sidii dowladda qatar ay usii ballaarin lahayd barnaamijyada iyo mashaariicda horumarineed ee ay soomaaliya ka fuliso qatar waxay ka mid tahay dalalka kaalinta weyn ka qaata dibudhiska soomaaliya gaar ahaan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha iyo ciidamada iyo amniga iyo sidoo kale samafalka iyo arrimaha bini-aadanimada ra-iisul wasaaruhu sidoo kale inta uu joogo isaga iyo wafdigiisa dalkan qatar waxaa kulamo ay la yeelan doonaan ganacsatada wadankan oo ay kala hadli doonaan fursadaha maalgashi ee soomaaliya yaalla kuwaasi oo haddii lagu dhaqaaqo dalka soomaaliya horumar weyn iyo weliba kobac dhinaca dhaqaalaha ah dalkeenna uu gaari doono ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa inta ay joogaan dalkan waxaa sidoo kale ay kulan la qaadan doonaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan qatar oo ay warbixin ka siin doonaan xaaladda guud ee dalka iyagoo dhinaca kalena kala hadli doona sidii kaalintooda ay uga qaadan lahaayeen dibudhiska dalka waxaana booqashada ra-iisul wasaaraha ay kusoo beegmaysaa xilli xasaasi ah oo dowladda soomaaliya iyo shacabkeedaba ay si isku duubni ah ay ugu jiraan dagaal lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ee soomaaliya u diiday in horumar iyo nabadba ay gaarto bismillahi raxmaan iraxiim ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya